Maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka sideeda maarso guud ahaanba caalamka waxaa looga dabaaldegayaa maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka waxaana sanadkani halkudhig loogu dhigay maalgelinta haweenka dardargelinta horumarka halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa shan meelood oo muhiim ah oo u baahan waxqabad wadajir ah maalgelinta haweenka arrinka ku saabsan xuquuqda aadanaha waqtigu u dhammaanaya sinaanta jinsiga waa caqabada ugu weyn ee xuquuqul insaanka taasoo faa'iido u leh qof kasta soo afjarida farqiga faafida covid iyo colaadaha awgeed toddobaatan iyo shan milyan oo qof oo dheeraad ah ayaa ku dhacay faqriga daran tan iyo labada kun iyo labaatankii tallaabo degdeg ah ayaa muhiim u ah si looga hortago in ka badan saddex boqol afartan iyo laba milyan oo haween iyo gabdha ah inay ku noolaadaan faqri sanadka labada kun iyo soddonka dhaqangelinta maalgelinta ka jawaab celinta jinsiga isku dhacyada iyo qiimaha kor u kacaya ayaa laga yaabaa inay u horseedaan toddobaatan iyo shan boqolkiiba wadamada inay dhimaan kharashaadka dadweynaha labada kun iyo shan iyo labaatan kaasi oo saameynaya haweenka iyo adeegyadooda muhiimka ah ujeedooyinka dhaqaalaha cagaaran iyo bulshada daryeelka nidaamka dhaqaale ee hadda jira wuxuu si aan xad lahayn u saameynayaa haweenka u doodayaashu waxay soo jeedinayaan in loo bedelo dhaqaalaha cagaaran iyo bulshada daryeelka si loo kordhiyo codka haweenka ugu horeyn guddoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose marwo faadumo aadan katela ayaan ka wareysanay maalinta caalamiga ah ee sideeda maarso iyo waxay ka dhigan tahay guddoomiye kusoo dhawow idaacadda waamo waxaa si guud noogu sharaxdaa sideeda maarso muhiimada ay u leedahay guud ahaanba haweenka caalamka gaar ahaan kuwa soomaalida iyo waxay ka dhigan tahay aad baa u mahadsantihiin raadi waamo oo nagu soo booqday xarmaheenna annagoo u diyaargaroobeyna oo u dabaaldegayno sideeda maarso sideeda maarso waa maalin la wada yaqaano haweenka soomaaliyeed haweenka adduunka ay wada yaqaanaan khaasatan annaga reer jubbaland gaar ahaan ee hadda gobolkan aan joogno degmadan kismaayo marka hore waxaan u hambalyaynayaa haweenweynaha soomaaliyeed kuwa adduunka iyo kuwa jubbaland waxaan leeyahay waa maalintiinii hambalyo hambalyo hambalyo aan leeyahay marka labaad sideedda maarso waa maalmaha aad iyo aad u qiimo badan oo qaayaha leh aan isleenahay haweenka horumarkoodii ay ka dhex arkeen sideedda maarso waa maalin taariikhi ah haweenka maarso sideedda maarso markii la sameynayay waxaa loo sameeyey haweenka inay maalin taariikh la yeeshaan oo ayaga ay danahooda ku falanqeeyaan oo maalinta qof markii maalintaas aleedin la yiraahdo waxaa lasoo saaraa waxqabadkii haweenka waxaan qabanay ilaa dagaaladii ee iska dhacaya soomaaliya wadanka soomaaliya lagu xoreynayay gaalada lala gelaaya waxaa gelaya gabdhihii bay ahaayeen waxaa shaqada qabanaya gabdhay ahaayeen waxaa xornimada raadinaya gabdhay ahaayeen markii la arka gabdhaha firfircoonaantooda iyo howlkarnimadooda ayaa laga sameaa sideedda maarso aan la qaadana adduunka innagana waan qabanaa gobolladana waan ka qabanaa deegaanada aan joogno waan ka qabanaa soomaalina waa la wada qabtaa sideedda maarso waxay nooga dhigan tahay maalin aan ku sheegno taariikhdeenna waxqabadkeenna howlaheenna iyo baahiyeena aan ku sheegno sideedda maarso kuma duwana maalmaha kale xagadiiniya marka loo fiiriyo waa maalin caadi maalmaha la mid ah la waxaan soo bandhignaa annaga ee taariikhdeenaan soo bandhignaa waxaan qabanaan soo bandhignaa howlaha noo yaallaan soo bandhignaa kuwa na horyaalla iyo kuwa naga dhiman baan soo bandhignaa iyo caqabadaha na horyaallaan soo bandhiganaa intaa markaan soo bandhigno waxaa nooga soo dhexbaxa waxaan markaa qaban lahayn baa nooga soo dhexbaxa si sanadka intiisa kale haddana intaas aan ku qabanno sanadkan mar aan soo dhaafnay wuxuu iska ahaa sanad dhib badan oo fatahaadaha dhaceen marna abaarihi dhaceen marna fatahaada dhaceen oo haweenka ay ka wada shaqaynayeen kulligood fatahaadaha ay ka wada shaqaynayeen la garab qabanaya gabdhihii biyaha kasoo ka soo qaxay oo kusoo dhibaatooday oo soo rafaaday la garab istaagaya oo la garab qabanaya oo shaqada haweenka ay qabtaan reer jubbaland hore wuxuu ahaa gurmad buu ahaa insha allah sanadka cusub waxaan rajaynaynaa sanad barwaaqo inuu noo noqdo oo maarsada maarsadeeda kale aan ka sheekayno insha allah barwaaqo aan ka sheekayno waan ka baxnaa hadda wixii hore aan ku jirna hadda meel fiican baan maraynaa waxbarashada meel fiican bay maraysaa xarimooyin badan baa la sameeya haweenka ay leeyihiin hay-ado badan baa nala shaqeeya oo hadda haweenka arrimaha haweenka ka shaqeeya wasaaradda haweenka oo u istaagto waxqabadkii wasaaradda haweenka jubbaland oo u istaagto waxqabadkii haweenka inay saa ugu qaban lahayd dhanka kale qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaanu la yeelanay waraysi ku saabsan siday u arkaan maalintan sideedda maarso ee lagu maamuusayo haweenka caalamka iyo sidoo kaleeto horumarada ay gaadheen haweenka soomaaliyeed kusoo dhawow idaacadda waamo maanta waa sideeda maarso maxay kaaga dhigantahay maanta waan ku dhowaayay warbaahinta wamo maanta oo ah sideeda mars oo ah maalinta haweenka adduunka waa maalin loogu talagalay in lagu xuso haweenka adduunka meel walbay ka joogaan waa maalin lagu soo bandhigayo waxqabadka haweenka doorkooda siyaasadda oga aadan doorkooda oga aadan ganacsiga iyo wax soo saarka waa maalin loogu talagalay haweenka qaasna u ah ay ku soo bandhigaan xirfad walba oo ay leeyihiin qaasatan dumarka soomaaliyeed waxay oga dhigan tahay maalin aad iyo aad ugu weyn sababtoo dumarka soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed waa dadkii u soo halgamay oo wadankan kor u soo qaaday xilliga burburka lagu jiray waa maalin weyn oo aad ugu weyn dumarka soomaaliyeed runtii waa maalin aan ku faraxsannahay maalinta haweenka adduunka waxaan leenahay bulshada dhan ha u istaagto maalinta haweenka adduunka bismillaah welan waa maadsanta marka hore marka labaad maanta waa maalin weyn horta waa ku faraxsanahay maalinta haweenka adduunka inkastoo maalin walbaba aan leenahay oo mudanta inaan lahaano maadaama hooyooyin aan nahay lafdhabarta bulshadana aan nahay dhanka kaleeto maxaa la dhihi karaa maxaa la dhihi jiray horumaraha dumarka hadda ay gaareen gaar ahaan jubbaland ama kismaayo aan dhihi karno waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda oo kale inay door muhiim ka qaateen doorarka hore markii loo fiiriyo ganacsiga kaleeto inay door muhiim awalna ku lahaayeen haddana kusii leeyihiin arrimaha horumarinta oo kaleeto bulshada sida farshaxanka iyo mataqaanaa howlaha kaleeto horumarin amniga waxyaaba badan inay ka qayb qaataan dumarka